bsmi اllahi الرxman الraxim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin slى اllah wslm clى nabiyina mxamed wclى alihi wsaxbihi ajmaciin ama bacdu qaala اlimaam abu dawuud raximah اllah baabun arajulu yusalii caaqisan shacrahu hadaa kani baabun baab weeyaan arajulu qofka yusallii tukanayo caaqisan isaga oo dabay oo guntay shacrahu tintiisa isagoo guntay isagoo tintiisa intuu sidaa u qabtay wax ku xiray oo saa u guntay qofka tukanayo qaala alimaam abu daawuud raximah اllah xadaana alxasan bnu caliyin wahuwa alxulwaani abu caliyin alkhalaal qaala xadaana cabdurazaaq huwa bnu hamaam aلصancaani abu bakr alximyari can ibni jurayjin cabdilmalik bn cabdilcaziiz bni jurayj almaki qaala xadaanii cimraan bnu muusaa cimraan bnu muusaa wahuwa maqbuulu min asaabica can saciid bni abi saciidin almaqburiy yuxadiثu can abiihi annahu ra'aa abaa raaficin mowla الnabiyi salى اllahu عalayh ali wasalam saciid bn abi saciid almaqburi nin taabica buu ahaa weyn marka waxaana sitadana way ka wariyaan oo min ahli sitaa marna marka can abiihi can abi hurayra waay riwaayadiisa marna toos oo abu hurayra uga wariyaan ayb yuxadiثu can abiihi annahu ra'aa abaa raaficin abuu raafic buu arkay mowla الnabiyi salى اllahu عalayh ali wasalam nebiga mowlihiisa ahaa mara bixasanin mara bixasan bni caliyin abuu raafic baa wuxuu soo maray xasan bin cali calayhima assalaam wa huwa isaga oo yusallii tukanayo qaa'iman isagoo taagan waqad haraza isagoo qabtay dafrahu isagoo yacnii biin ama ama taaka ama maro ku qabtay ayb wahuwa isaga oo yusallii xasan oo walxaal xasan oo wahuwa isaga oo yusallii tukanayo qaa'iman isaga oo taagan waqad haraza isagoo markaa mara ku qabtay dafrahu tintiisa yacnii gunud tintiisa ah tirac tintiisa ah ayb fii qafaahuna yacnii dhanka dambe oo qadaadkiisa xaggiisana uga qabtay yacnii marka qayb tintiisa oo ayuu wuxuu ku xiray biin ama wuxuu ku xiray maro dhankaa wuxuu ka sii daayey marka qadaadka ah intiibuu marka saa isugu celiyey waa xiray oo waa dabay waa qabtay marka halkaasu ka sii daayey qadaadka salaadna marka waa u taagnaayey faxallahaa abuu raaficin abuu raafic baa furay faاltafata xasanun xasan waa milicsaday ilayhi xaggiisa u soo jeestay yanii salaaddii buu ka jeestay ma ahane marka ninkaanoo tintii furaya uu arkay iyo waxoogaa taxadarkiisii iyo dareenkiisii dhankiisaas dhankiisa u soo jeestay ee salaaddu ka jeestay ma aha muqdaban isagoo markaa la carogeliyey faqaala abuu raafic aqbil calaa salaatika marka abuu raafic baa wuxuu yidhi war salaadaada iskaga jeesou yidhi salaadaada xaggeeda sii qaabiloo ku jeeso walaa taqdab ha caroonin ayb oo ha xanaaqin saa buu ku yidhi marka nin salaad ku jira haddii wax loo toosiyo ee marka hadal salaadda loogu toosinayo lagula hadlo dhib inayna lahayn fainii samictu rasuula اllahi sal ly slam ayaan maqlay yaquul isagoo dhahayo daalika kaagaas aad samaysay yacni ishaarada waxay u laabanee meeshaas aad tinta ka xirtay oo aad yacni ka mara iyo wax lamida ah uga qabatay daalika kaagaasi kiflu shaydaani shaydaanka makaanu fadhigiisa way yacnii maqcada shaydaani shaydaanka meesha uu fadhiisanayo waaye yacnii wuxuu u jeedaa maqrasa dafrihi tintiisa gunidda tintiisa ah meesha ay ka qabsan tahay meesha ay markaa iyadu ay ka qabsan tahay oo marada ama yacnii taakada ama laastikada iyo waxuu ku xihay meeshaa marka tintu ay ka qabsan tahay waxaa weeyaan maqcadu shaydaan shaydaanka makaanu fariisigiisa marka waa inaynan bannaanayn marka qofka isagoo tintiisii qabtay oo tinta dabay inaanu tukan isagoo tintii sidaasoo kale intuu yeelay saa aanu salaad ku gelin ayaa xadiidka laga qaadanaya ayb maxaa yeele abuu raaficna sidaa buu nebiga ka sheegay xasanna waa u qiray waa iska daayey ayb imaamu الnawowi marka wuxuu yidhi itafaqa alculamaau cala اnahyi can الsalaati wa hawbuhu mushamarun ow kumuhu ow naxwuhu ow ra'suhu macquusun ayb ow ra'suhu macquusun culamadu waxay isku waafaqeen in layska reebay salaadda dhexdeeda qofka tintiisa iyadoo ay xiran tahay inuu galo oo salaadda tukado ayb ow marduudun shacrahu ow marduudun shacruhu taxta cimaamatihi ow naxwi dalika ayb ama isagoo tin madaxii tintii mar walba celcelinayo cimaamada hoosteeda ku celcelinayo ayb fakulu hada manhiyun canhu waa layska reebay biitifaaqi اlculamaa'i wahuwa karaahatu tanziih waana karaahatu tanziih buu yidhi laakiin dalika kiflu shayطaan ereygan hadda macnaha shayطaanka makaanu fadhigiisa weeyaan meeshaas karaahatu tanziih waxaad moodaa inay ka yar adag tahay ayb marka falow sallaa kadalika faqad asaa'a wasaxat salaatuhu hadday dhacda laakiin inuu sidaa u tukado isagoo ah tintiisa ay xihan tahay oo saa salaadda ku galo salaadda way iska ansaxaysaa laakiin nahyigan salaadda waa ka baxsan yahay walidaalika marka salaadda way ansaxaysaa laakiin nahyi buu ku dhacay oo salaaddii hadda ka buri mayso ayb sidaasuu tilmaamay waana madhab اljumhuur qaala xadaanaa moxamed bnu salma qaala xadaanaa ibnu wahbin can camr bni اlxaariث ana bukayran bukayr bn cabdالlahi اlأshaj xadaثahu ana kurayba mowla bni cabaas xadaثahu ana cabdالlahi bna cabaas ra'aa waxuu arkay cabdالlahi bn alxaariث buu arkay yusallii isagoo tukanaya wara'suhu madaxiisana macquusun la dabay oo la xihay min waraa'ihi xagga dambe laga dabay oo tintii intuu xihay buu xaggaas u sii daayey dambe faqaama waraa'ahu gadaashiisii buu istaagay fajacala wuxuu gudagalay yaxulluhu inuu furaayo waaqara lahu laakharu kii kale salaada ku jirayna arrintaa waa u qiray oo waa u daayey kana tintiibuu ka furay ninkii salaadda tukanayna shib ou ka yidhi ayb falama insarafa markuu salaaddii ka gadoomay aqbala ilaa bni cabaasin buu u jeestay faqaala wuxuu yidhi maa laka wara'sii oo adiga iyo madaxayga maxaa kaa galay madaxayga maxaad ku maagtay buu yidhi marka faqaala wuxuu yidhi ibnu cabaas mfaqaala wuxuu yidhi maa laka wara'sii qaala ibnu cabaas wuxuu yidhi innii samictu rasuula اllahi sal ا ly slam yaquul nebigoo dhahayaan maqlay buu yidhi innamaa maalu haada kan tusaalihiisa waxaa weeyaan maalu ladii midka oo kale yusallii tukanaya wahuwa isaga oo maktuufun la garbaduubay yanii ninka sidan u tukanaya madaxiisa xagga dambe ka xihan wuxuu la tusaaleeyahay nin labada gacmood xagga dambe inta layskugu geeyey laga xihay oo kale yacnii nin saa u tukanayoo kale wa garbaduub u tukanaya ninka garbaduubka u tukanaya marka gacmihiisii iyo gacmo taaggii iyo gacmihii xabadka lagu qabanayey iyo wax badan baa salaaddiisa ka dhiman qofkanna saasoo kale waay marka madaxa timaha faraha ka qaad iyaguna ha iska sujuudaane ayb macnaha marka xadiidka sidaa weeyaan innamaa maalu haada kan tusaalihiisa waxaa weeyaan maalu ladii kii oo kale tusaalihiisa yusallii tukanayey wahuwa isaga oo maktuufun la garbaduubay qof garbaduub u xiranoo tukanayo kala baabu salaati fi nacli baabu bayaani xukmi salaati salaaddii xukunkeeda caddaynteedii buu u baab yahay fi nacli lagu tukado kabaha lagu tukado yacnii in kabta lagu tukado dacaska ama kabaha in lagu tukado xukunka ku soo arooray caddayntiisii buu u baab yahay qaala xadaanaa musadadun qال xdثna يحyى عن بن jurayج qال xdثnii mحمد بن عباad بن جaعفر عن بن سفyاan عن cبداللahi بن sائب qاal cبdاللahi بن sائب waxa uu yidhi rأytu النبiy slى الlه عليه لي وsلم nebigan arkay يuصلii isaga oo tukanaya yowمa الفaتحi maalintii maka la furtay ووaضca نaclayhi wاlxaal isaga oo qad wadaca dejiyey naclayhi labadiisa kobood can yasaarihi bidixdiisa dhigay isagoo labadiisii kabood bidixda dhigtay dhanka bidix dhigtaan arkay buu yidhi ayb xadiidku marka wuxuu tilmaamayaa kabaha haddii aan lagu tukanaynin ee ruuxa inuu meel dhigto ou rabo dhankiisa bidix inuu dhiganayo nacam xadiidkan saasuu tilmaamaya laakiin waa haddaan dhanka bidix qof ka jirin haddii dhanka bidix qof uu ku tukanayo bidix ma dhigi karti maxaa yeele waxay noqonaysaa nin kale midigtiisay noqone lama oggolo marka adiga markaad kaligaa tahay ama aad imaam tahay oo aan dhankaaga dhinacaaga lagu tukanaynin bidix kabtaada waa isku laabaysaa waxaad dhiganaysaa marka bidixdaada lugtaada bidix agteedii waa haddaan dhanka midig lagaa jirin oo kaligaa aad tahay ama aad imaam tahay laakiin haddii dhanka midig lagaa dhanka bidixda lagaa jiro ma dhigaysid sababtoo ah haddaad dhigto ninkii kale midigtiisaa kabta dhigtay lama ogolo marka ayb xadiidkan marka waxuu tilmaamayaa taas weli yacnii kaba iyadoo la wato in la tukan karo axaadiidta soo soctuu ku keeni doonaa ayb qaala xadaana alxasan bnu caliyin wahuwa alxulwaani qaala xadaana cabdurazaaq wa abu caasim abu caasim waa annabiil addaxaaku bnu makhlad ashaybaani qaala anba'ana bnu jurayj qaala samictu moxameda bni cabaad bni jacfar yaquulu isagoo dhahaya ahbaranii abu salamata ibnu sufyaan wa cabdullaahi bnu اlmusayab alcaabidiy wa cabdullaahi bnu camrin can cabdillaahi bni saa'ib qaala sallaa binaa rasuulu llaahi sala اllahu alayh ali wasalam rasuulkaana tujiyey buu yidhi asubxa salaad subax bimakata buu nagu tujiyey fastaftaxa wuxuu ku furfurtay suurata almu'miniin yacnii suurat almu'minuunuu ku furfurtay qad aflaxa almu'minuun xataa idaa jaa'a markuu yimid dikru muusaa wahaaruun dikru muusaa wa haaruun markii la gaaray aw amase dikru muusaa wa ciisaa waa isku wada mid uun qisada muuse iyo haaruunna waa isla socdaan qisada ciisena waa ka dambaysaaye wajacalna bna maryama wa ummahu aayatan wa aaweynaahumaa ilaa rabwatin daati qaraarin wa maciin waa isku xigaan markuu meeshaa gaaray ayb ow amase dikru muusaa wa ciisa ibnu cabbaadin yashuku ibnu cabbaad isagu waa shakiyey waa shakinaya aw ikhtalafuu ama way iskhilaafeenba iyaga qaarna waxay yidhaahdeen xataa jaءa dikru muusa wa haaruun qaar xataa jaءa dikru ciisa saas isugu khilaafeen ama ibnu cabbaadaa shakiyey ayb akhadat الnabiya salى اllahu عalيyه ali wslam nebiga waxaa qabatay saclatun qufac riiraxyo ayaa qabatay faxadafa waa soo gaabiyey marka qiraa'adii buu soo gaabiyeo meeshaasuu ku rukuucay marka culamada qaar waxaa laga fahmayaa bay leeyihiin meeshaan qofku haddii uu qiraa'ada wado suuraddii faatixada waa soo akhriyey tii ku xigtay buu ku dhex jiraa haddii qufac ama riiraxyo iyo wax lamida ay qabtaan intuu maanta dhan yacnii tanaxnux samayn lahay tiro badan waxaa ka wanaagsan qiraa'adaba inuu iska gooyo allahu akbar yidhaahdo maxaa nebigu saasuu sameeyey calayhi salaatu wasalaam sidaasaa laga qaadanaa xadiidkan saasay leeyihin shuraaxda qaarkood waana daahirayna ku tahay ayb laakiin faatixada iyada lama gooyi kara dhexdeeda ayb ila faatixada waa rukni salaaddii ka mid ahayd ayb faxadafa waa gooye farakaca waa rukuucay wa cabdullaahi bnu saa'ibna xaadirun lidaalika uu joogo arrintaa goobjoog uu ka yahay xadiidkan marka iyo tarjamada xaggay iska waafaqayaan waxaa la leeyahay xadiidkan waxaa weeyaan xadiidkii hore qayb ka mida xadiidkii hore abu daa'uud waa soo gaadiyey ra'aytu cabdullaahi bnu saa'ib wuxuu yidhi ra'aytu nebiya sal lla cl slam yusallii yowma alfatxi wawadaca naclayhi can yasaarihi soo maha isla qisadii le waaye middaan marka idan marka xadiidkan waa mukhtasar hadda qaybtii oo kabaha iyo qusaysay horow ku soo sheegay waa ka jaray meeshaan marka munaasabadu waxay tahay xadiidkan dambe waa nafsu اlxadiiث اlأwal xadiiثi saabiq qaala xadaثna muسى bn ismaaciil whu abu salmة اlminqari atabudaki qaala xadaثna xamaad bn zayd can abi nacamaةa الsacdiي can abi nadrata can abi saciidin اlkhudriyi qaal baynamaa rasuul اllahi sal ا ly slam xilli rasuulka yusalii uu tukanayo biasxaabihi uu tujinayo id khalaca wuxuu siiba naclayhi labadiisa kabood fawadacahumaa wuxuu dhiga can yasaarihi bidaxiisa waxaa laga qaadanaya marka salaadda markuu gelaaya kabaha waa watay nebiga calayhi salaatu wasalaam mar ou meel dhexe maraya ayuu marka kabihii siibey oo bidixda dhanka bidixda dhigay marka kabaha iyagu bidixday leeyihiin nebiguna maadaama imaam uu ahay bidixdiisa cid ku tukanaysa ma jirin falamaa ra'aa dalika alqowmu dadku markay sidaa arkeen alqow nicaalahum kabahooday iyaguna tuureen waxaa lagu xambaarayaa marka xadiidkan marka waxay deliil u tahay jumladan afcaasha nabiga inay asal ku tahay ta'asi ficilka nebigu uu sameeyo in looga dayanayo oon la dhehaynin amay khaas ku tahay iyo waxaa waana sunno ficilka nebiga calayhi salaatu wasalaam haddii isagu uunan gaar ku ahayn wuxuu yidhi marka falamaa qadaa rasuulu llahi sal ly slam nebigu markuu dhammeeyey salaatahu salaaddiisa qaala wuxuu yidhi maa xamalakum maxaa idinku xambaaray calaa ilqaa'ikum ridistiinno nicaalakum aa riddeen kabihiinna oo tuurteen qaaluu waxay yidhaahdeen ra'aynaaka waannu ku aragnay alqayta naclayka labadaada kabood inaad tuurtay fa alqaynaa annaguna waa tuurneen nicaalanaa kabaheenna marka nebigu ma dhihin aniga maxaa iigu dayanaysaan ma dhihin sababtoo asal waa in lagu daydo faqaala rasuulullahi sal ll ly slam nebigu wuxuu yidhi inna jibriila calayhi salaam jibriil ataanii waa ii yimid fa akhbaranii wuxuu ii sheegay anna fiihimaa labada kobood korkooda qadaran inuu yahay najaas alqadar hunaa bimacna najaasa labadii kabood inay najaas leeyihiin baa la ii sheego jibriil baa ii sheegay marka saas baan u tuuray oo u riday aw amase qaala adan buu yidhi wasakh adan iyo qadaran labada waa soo aroortay qadarkana najaasta hadda loo jeedaa wa qaala wuxuuna yidhi idaa jaءa axadukum midkiin haddii uu imaanayo ila اlmasjidi masaajidka falyandur ha fiiriyo wa qaala nebigu wuxuu yidhi idaa jaءa axadukum midkiin hadduu imaanayo ila اlmasjidi masaajidka falyandur ha eega fain ra'aa hadduu arka fii naclayhi labadiisa kobood qadaran najaas uu ku arko ow adan ama wasaq falyamsaxhu ha masaxo dhulka ha ku tirtiro tirtiridda dhulkaa marka dahaaro oo ah iyadu marka ugu filan maxaa yale nebiga biyaha qaatee ha dhaqa ma dhihin najaasta lagu arkay biyaha ku dhaqa ma dhihine waxay ku daahiroobaysaa najaasta kabtay gaar ku tahay masaladan waxay ku daahiroobaysaa marka in la rugo oo la tirtiro walyusalli hana ku tukada fiihimaa labada kabood ha ku tukada in kabihii lagu tukan karana waa kan isaxadiidka marka wuxuu tilmaamayaa marka kabihii in lagu tukan karo waa marka la nadiifiyo laakiin oo laga najaasta iyo laga hubsado marka qofku markuu rabo inuu kabihiisa ku tukado wuu fiirinayaa hadday qallalan yihiin oo najaas aan uga jeedin waa ku tukan karaa hadduu kabala'aan tukadana waa yeeli karaa ayb oo labadaba nebiga waa sameeyey calayhi salaatu wasalaam hadday marka tahay meesha masaajidoo dadku ay yacnii ama goblo ku goblan tahayoo qof muslima dhibaato uu ka mudanayo inuu maanta dhan tirtiro oo yacni dad muslima yacni shay sunna adoo samaynaya inaad muslim dhibta lama ogola adoo sunnaan taxqiijinaya dhahay muslim inaad dhibta lama ogola mararkaasoo kale marka waa in laga daayaa maxaa yeelay waxaa loo daynayaana waa dhibka ka imaanaya oo dadkan marka muslimiinta markaa xaggooda aad ku dhibayso haddii marka meeshu ay meel iska bannaanoo kale ay tahay oo aan wax dhibaataa ka imaanaynin qofku inuu saas yeelo waa yeeli karaa bacd almaraadna inuu marka shay sunnaa qofka ka taga waa u bannaan tahay iyadoo isagoo ilaalinaya marka mafaasidka waaweyn amay timaadaa ayb waxaa dhici karta meelaha qaar gaalnimaba in loo haysta ruuxu marka hadduu intuu iska baxo tuulooyinkan tago isagoo dadka inuu diinta u sheego u baxay dacwo u baxay hadduu uga bilaabo inuu kaba ku tukado waxaa weeyaan ninkaas isaga qaladka samaynaya marka hore inuu soo gaarsiiyo waaya kitaabkan marka hore waa inuu soo gaarsiiyey kitaabkan markaasay dadku fahmayaan laakiin dad reerbaadiyo arkaanulislaam u baahan oo towxiidkii in loo sheego u baahan oo salaaddii sifadeedii la baro u baahan oo intaas miyou waaye marka inuu dadku u sheego marka uu shay sunno ah marka uu ka dhalinayo in dacwadiisiiba laga taga hadhow marka baabkaas marka waxaa la yidhaahdaa yani shayga hadba marka mafsadada ka dhalanaysa maslaxada ka imaanaysa hadday mafsadadu raajix noqoto shayga waa laga tegaaba markaas haddii marka qofka intuu sameeyo ummaddii ku kala geeyo oo dhibaato ay ka dhalatana wixii dembiya marka waxaa weeyaan isagaa loo raacanaya dadkan waa iska cawaam waay marka xadiidku waxyaa marka kabaha hadday najaas iyo wax ku yaallaanna in markaa looga zuuliyo tirtirid in lagu zuulin karo ayuu sheegayaa ficilka nebiga in lagu dayan karo ayb inahaas xadiidku waa tilmaamaya waxaa kaloo xadiidku tilmaamayaa ninku hadduu is-iloobo maradiisa ama dharkiisaoo najaas leh isagoon ogeyn salaadda dhexdeeda uu ku xasuusto maalan cimaamadiioo kale najaas ka lahayd salaaddii uu ku xasuustay tartiib buu iska qaaday waa iska tuuray salaaddiisii oo watay wax dhibaataa ma leh xadiidku waxaa laga qaadanaya inaan la soo celinaynin salaadda khadaabina saasuu ishaarayaa bacdu alculamaana waa la celinaa bay leeyihiin sababtoo ah wax ma'muura buu ka tegay qofkan shay la amray buu ka tegey shay ma'muura hadduu ka tagana waa waxaa weeyaan waxaa laga rabaa inuu shay la amray waxaan maxaa le naja dahaaro inaad ku tukataa la amray dahaaradii baad ku tukan weysay adoo is-ilowsan waa laga rabaa marka inaad soo celisay culammada kalena waxay leeyiin arrinkan ma'muur maana waa manhi ninkan shay nahya buu ku dhacay oo inaad mara najaasa soo qaadato korkaaga saarto adoo tukanayaa lagaa reebay adigu ma is ogeyn marka waa is-ilowsanayd nahyigii baa ku dhacday nahyiga haddaad ku dhacda marka waa adoo is-ilowsan ah ku dhacda nahyigaasna wax dembina male wixii markaa ka dhashaye salaada ama acmaalana laguma soo celinayo xadiidkan marka wuxuu rajaxayaa qaybta dambe ayb marka hadba sidii loo qaata waa masaladan marar badanna waa baraarujinay ayb waxyaabaha marka haddii manhi ou yahay haddii ma'muur in loo kala qaadayo halkan marka culammada fahamkooda ma'muur miya mase waa manhi waxay isku hayaan saas maahadka marka mas'alada halkaasu jira culammada qaar xadiidkan waxay ku cileeyeen irsaal laakiin isagoo mawsuula oo raajixa buu soo arooray sidai abu xaatim araasi uu tilmaamay marka xadiidka isagoo mawsuula buu soo arooray isagoo marfuucan oo mursalan waa soo arooray wاlraajixu alwaslu wasligaa raajixa sida uu abu xaatim uu tilmaamay qaala xadaثna muسى yعni bn ismaaciil qaala xadaثna aban qaala xadaثna qataada qaala xadaثanii bakr bnu cabdالlahi can النabiي sal اه slm bhada qaala waxa uu yidhi fiihimaa khubun uu yidhi marka fiihimaa labada kabood dhexdooda khubun baa ahaa najaas qaala fi lmowdicayni khubun buu yidhi labada meelba labada meel marka waa meelna waa meeshaas meesha kalena waxay tahay idaa jaءa axadukum ila اlmasjidi falyandur fain ra'aa fii naclayhi adan buu yidhi isaga riwaayadan dambe fain ra'aa fii naclayhi khubun buu yidhi khubhan labada meelba isaga khubhi buu sheegay adan iyo qadaran midna ma sheegin riwaayada dambe qaala xadaثna qutaybaة bnu saciid qaala xadaثna marwan bnu mucaawiyaة alfazaariyu can hilaal bni maymuun alramliyu can yacla bni shadaad bni awsin can abiihi qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulku waxauu yidhi khaalifu lyahuuda yahuud khilaafa fa innahum iyagu laa yusalluuna kuma tukadaan fii nicaalihim kabahooda walaa khifaafihimna kuma tukadaan yahuud khilaafa maxaa yeelay yahuudi kabahooda kuma tukadaan khufkoodana kuma tukadaan marka idinka ku tukada waayo marka ayb xadiidkan marka waxaa kaluu siyaadinayaa kabaha in lagu tukado waxaa ku sugan mukhaalafat اlyahuud yahuud baa lagu khilaafaya culummada marka waxay yidhahdaan mukhaalafat اlyahuud amrun maطluubun sharcan waa wax sharci ahaan loo dalbay mar hadday sidaa tahay marka kabaha oo lagu tukadaa sunnay noqonayaanay dhahay waa mustaxab bacd culamaana waxay yidhaahdeen kabaha in lagu tukadana waa mustaxab inaan lagu tukaninna waa mustaxabay dhaheen ayb qaarkood waxay leeyihiin marka ibnu daqiiq ilciid isaga wuxuu baxiyey arrinkan maahan buu yidhi kabaha in lagu tukado mustaxabe waa jaa'is buu yidhi sababta marka jaa'is loo dhahayana waxa ay tahay uu ka tilmaamay lianna dalika laa yadkhulu fi lmacna almaطluubi min aلsalaa kab lagu tukada macaanidii salaada laga rabay yacni ka mid ma aha wa huwa in kaana min malaabisi ziinati kabaha inkastoo ay yihiin wax laysku qurxiyo ilaa anna mulaamasata alardi taabashada ay dhulka taabanayso allatii takuru fiiha najaasaat dhulka ay najaasaadku ku badan tahay qad taqsuru way ka gaabinaysaa marka can haadihi rutba qad tuqasiru can haadihi rutba waxay ka gaabinaysaa marka rutbadan sare yani wuxuu ka wadaa kabaha oo lagu tukado laysat min almacaani almaطluubati fi salaa salaada ziino iyo qurux waa laysfaray laakiin ibnu daqiiq wuxuu leeyahay kabtu qurux ha ahaato dhinaca kale laakiin waxay ka wadataa maadaama dhulka lagula is-istaago dhulkuna najaas fara badan uu lahaan karo najaastaa dhulka lagula istaagaya marar badan ayaa waxay ka hoos uga dhigaysaa darajadii ziinada sidaa darteed marka wuxuu isgarab dhigay marka wuxuu yidhi waidaa tacaaradat muraacaatu maslaxati اtaxsiin wa muraacaatu isaalati الnajaasati qudimat اhaaniyatu liannahaa min baabi dafci اlmafaasidi walukhraa min baabi jalbi اlmasaalixi salaadoo ziino lagu tukado waa jalbu اlmasaalix najaasta in laga ilaaliyana waa dafcu اlmafaasid dafcu lmafaasid iyo hadday iska hor yimaadaanna jalbulmasaalix dafculmafaasidaa ku leh marka saa darteed marka kabaha najaas lagu arki waayo qofka intuu fiiriyo najaastii aanu ka arkaynin jaa-is bay iska noqonaya marka in lagu tukado iyada laa waxay halis u tahay najaasi saas baxigiisu isagu ibnu daqiiq sidaasu u wataa laakiin min xaysu daliil wallahu aclam waxaa muuqanayso mararka qaar qofka inuu kabaha ku tukado inay sunno tahay si uu yahuud u khilaafo maadaama amar nebiga uu ku soo arooro khaalifu lyahuud riwaayadka qaar waxay leeyn salluu fii nicaalikum khaalifu lyahuud fa ina alyahuuda laa yusalluuna fii nicaalihim walaa fii khilaafihim baxi kale wuxuu yahay yuhuud inay kabahooda ku tukan waayaan iyadu ma inta ku tukada la yidhi bay diideen mase diintoodaba waxaa lagu amray inay kabala'aan tukadaan culammadu waxay tilmaamayaan yahuud waxaa la amray diin ahaan kabala'aan inay tukadaan oo fii diinihim baaba waxay ahayd inay kabala'aan tukadaan waxaana laga qaataa qowluhu tacaala waan akhtartuka fastamic limaa yuuxaa aayadda suuratu daaha fakhlac naclayka inaka bilwaadi اlmuqadasi طuwaa fakhlac naclayka kabahaaga sii baa layidhi inaka bilwaadi اlmuqadasi طuwaa lidaalika marka waxaa loo amray yahuuddu markay biyacdooda iyo gelaayaan oy salaad gelaayaan inay siibaan kabaha idan waxaa weeyaan kaanat min jumlati diinihim waxaa ka mid ahayd kabala'aan inay tukadaan annaga marka maxaana loo leeyahay waxaa la leeyahay marka yahuudda ama nasaarada mararka qaar sharcigu wuxuuna amraa wax iyaga diin ahaan loo faray inaan annaga uga tagno waxyaabaha yahuudda lagu khilaafaya ee nasaarada saddex qaybood waayo wax baailo ayagaba diintooda aan ka mid ahayn horta waa lagu khilaafa sabtiga n middan waxaan u jeedaa shirkigan ay la imaanayaan oo kale iyo doofaarka ay cunayaan nasaarada iyo khamriga ay cabayaanoo diintii ciise u nisbaynayaan kullu hada waa baail diinkeennana baailuu ku yahay qaybi waxaa weeyaan cibaadaad annagana naloo jideeyey ayagana loo jideeyey annaga waxaa nala amray inaan hay-ada ku khilaafno cibaadaadkaas marka suxuurtoo kale ka mida soonkoo kale ka mida soonka soonka yahuud waa la faray annagana waa nala faray laakiin waxaa naloo kala bedelay annaga soonkeenna waxaa la yidhi suxuurta faslu maa bayna siyaamina wa siyaami ahlilkitaabi aklatu saxar afurka inaan dedejinno ayagu marka xidigaha ay isgalaan oo xidiguhu ay dhex galaan xidiguhu ay cirku uu madoobaaday afuraan annaga waxaa nala amray inaan afurka dedejinno wahaakada waxyaabo badanoo saasoo kalea qayb marka waa taas waay maalinta tobnaad muxaram waa soomi jireen yuhuudda nebiga markii loo sheegay wuxuu yidhi lain cishtu ilaa qaabilin la asuumanna taasica sagaalka iyo tobankan soomayo si iyaga loo khilaafo marka waa shay ayagana loo jideey annagana naloo jideeyey waa cashuurada in la soomo laakiin hay-adaan ku khilaafaynaa middaa qayb saddexaadna waxaa weeyaan wax iyaga diintooda ka mid ahaa oo annaga nalaga reebay inaan kaga dayanaba tan qaybtaasay soo gelay marka iyaga kabaha ha ku tukaninaa la yidhi annagana ku tukadaan laga dhahay oo weydaaranayna marka mararka qaar ile nebigaa marka marna samay jiray marna kabala'aan buu tukan jiray sabtigoo kalea ka mida maalinta sabtiga iyagu inay nastaan oy shaqaysanin ayaa la amray annaga ma samaynaynaa sidaas ma yeelayn waa khilaafana wahaakada marka saddexdaa qayboodoo shaekhulislaam ibnu taymiya fi iqtidaa'i siraati almustaqiim oo uga hadlaa marka camal weyn weeyaan waxaa marka mushkilaha bacdi naas diintu aad uma fahmsana waxayna isla yihiin dad mutacaalimiina ama mutafaqiha ah markay maqlaan qof hakab ku tukaday waxaan diin jirta ma ansaxna ma aan diin cusub waayay leeyihiin ilaahay sooma dhihin fakhlacna calayka inaka bilwaadi lmuqadasi duwaa yanii sharcigii nebi muusey marka soo deliishanayaan sharcigii nebiyullaahi muusa ee annaga nala amray inaan markaan kan ka tagno ile qur-aankii iyo sunnadii nebiga way nasakheen sharaacidii hore kii la nasakhay kuu deliishanayaan marka markaasu kii lagu nasakhayoo sharcigeennana waa ka tegi axaadiidtan iyo ficilka nebiga iyo bukhaari xataa axaadiidtan waa ku sugan yihiin intay ka tagaan waxay leeyihin marka waan akhtartuka waxaa la yidhi fakhlacna calayka inaka bilwaadi lmuqadasi tuwaa ma aynan fahmin marka diinka waxaan marka iyaga waxaa weyaan diinkoodii ka mid ah innagana khilaafaabana la yidhi waa midda nebigu leeyahay khaalifu lyahuuda fainahum laa yusalluuna fii nicaalihim walaa khifaafihim qaala xadaanaa muslim bnu ibraahim qaala xadaanaa cali bnu اlmubaarak can xusaynin اlmucallim can camri bni shucaybin can abihi can jaddihi qaal ra'aytu rasuula اllahi sala اllahu alayh ali wasalam nebigaan arkay yusallii isagoo tukanaya xaafiyan isagoo cagacad oo muntacilan isagoo kabagashan isagoo kaba wata iyo isagoo cagacad labadaba waa arkay in labadaba lagu tukan karo marka baabun almusalli idaa khalaca naclayhi ayna yadachumaa almusallii midka tukanaya idaa khalaca hadduu siibaya naclayhi labadiisa kabood ayna yadachumaa xagguu dhigayaa kabihi waad siibta xaggee dhigaya qaala xadaana alxasanu bnu caliyin qaala xadaana cuثmaan bnu cumar qaala xadaana saalix bnu rustum abu caamir saalix bnu rustum abu caamir saduuqun kaiiru اlkhaطأ mid kalaa jiro saalix ibnu rustum la yidhaha isagana oo abu daawuud uu yani ka soo saaro waana majhuul midkaas ayb laakiin midkan abu cabdisalaam weeyaan waa kaas abu cabdisalaam kanna abu caamir abu caamirku marka waa saduuq kaiiru اlkhaطأ can cabdiraxmaan bni qays cabdiraxmaan bni qays alcataki abu rawx albasri maqbuulu can yuusuf can yuusufa bni maahak yuusuf ibnu maahak ibni bahzaad almaki iqat can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اllahi sal ly slm qaal idaa sallaa axadukum midkiin hadduu tukanayo falaa yadacna calayhi labadiisa kabood yaanu dhigin can yamiinihi midigtiisa walaa can yasaarihi bidixdiisana yaanu dhigin fatakuuna markaa ay ahaato bidixdu can yamiini hayrihi hayrkiis midigtiisa ay noqoto yacnii bidixdiina ha dhigin oo markaa ay noqoto nin kale midigtiisa ay noqoto ila hadduu nin dhinacan kaa jiro kabihiina halkan aad dhigtay midigtiisii baa dhigtay ka ilaali marka ilaa an laa yakuuna inaynan ahayn ma ahane can yasaarihi bidixdiisa axadun qofna inuusan ahayn ma ahane haddii bidixda qofna aanu kaa jirin waa dhigi kartaa walyadachumaa ha dhiga bayna rijlayhi labadiisa lugood dhexdooda ha dhigo labada lugood dhexdooda ha dhigo haddii marka ay tahay bidixda qof kaa jiro midigna maba dhigi kartide xaggee dhigaysaana labadaada lugood hoostoodaa dhiganaysaan waxaasoo dhan marka waxaa weeyaan dabcan marka sidaan uu yeelayaa qofka kabihi marka halkan buu hoo ayuu dhigayaa ayb musalligu haddii uu rabo inuu kabala'aan tukado kabihiisu halkaasu dhiganayaa meel kale hadduu dhigtana dhib ma laha meelaha hadda kabaha loogu talagalo lagu rito haddii uu dhigay uu dhigo sunno ma khilaafina ogow maxaa yaele kabta in dhulka labada lugood hoostooda la dhigto madluub sharci ama ah ayb ee qofkan waxaa lagu toosinayaa uun sida u wanaagsan inay sidaas tahay soo ma fahmin ayb hadduu bac soo gashto oo hoostaas dhigto kabihiisu hoos waa dhigtay hadduu meesha loogu talagalo ku ridana baas ma leh haddii marka dhigista kabaha ay dhibaata ka imaanayso masaajid yacnii kaarbad lacag looga soo baxshayoo dhulkuna uu yahay dhul roobaadoo qoyaan badan oo wasaq badan haddii nin walbaa marka kabihiisoo da'ayo hoostaas un uu dhigo hadhowna marka masaajidka uusan dan u gelinoo kaarbadkiisa iyo wixiisa yacni dad unbaa ku dhibaysaa marka lama oggola taasoo kale bac soo gasho dhulka dhig bacduna bidca ma ahan bacdi naas yacni caqli xumada waxaasoo kale marka diinyari lama dhigi karo caqli xumadeeda ka mid tahay bacdi naas marka waxay u arkaan bidca sharciya inay tahay waxaan waa bidca madmuum ah in bacinta kabaha la soo geliyo lugaha hoostooda la dhigo waxay ka dhigayaan marka kabtoo qaawan shaaricu inuu markaa ulajeedkiisu inuu yahay kabtoo qaawan haddii lugaha hoostooda la dhigo shaaricu maxaa yani madluubka ku jira maxay tahay marka waxaa weeyaan qofku inuu bac hadduu ku qaatay iyo hadduu meel dhigo iyo hadduu maro ku duuduubo meesha un inuu dhigaa muhiimku waa un intaas ayb shaygana sidiisaba marka waxa bidco lagu xukumaayoo kale sideedaba waxaa fiican qof mutamakina inuu bidcada ku xukumo oo axaadiidta nebiga aad u yaqaano oo maqaasidda shareecada yaqaano oo usuulka wax ka yaqaano haddii aadan sidaas ahayn inaad cid kale uga dayataa roon oo ahlucilmiga haddii marka qof ahlucilmiga shaygan bidco ku xukuntay aynan jirin inaad adiga iskaga bilowdo uun bidca bidco tiraahdo yacnii adiga idilaacaagi yarkaana wax ku xukumee marka idilaacaagi aadka u yar miyaad waxaa ku xukumee marka shay inuu yacni xugun sharcigo bidca uu qaadanayo waa inuu qofka iska ilaaliyo marka arrintaa ayb walyadachumaa hadhiga bayna rijlayhi labadiisa lugood hoostooda qaala xadaanaa cabdulwahaabi bnu najda qaala xadaanaa baqiya وشucayb بن إسحاaq can الأwsaaciyi qaala xadaanii muxamed bn الwliid can saciid bn abi saciid can abihi can abi hurayra can rasuuli اllahi salى اllahu عalيه ali waslm qaal إidaa sallaa axadukum midkiin hadduu tukanayo fakhalacna calayhi labadiisa kabood ou siibo falaa yu'dii bihimaa yaanu ku dhibin axadan qof liykhlachuma ha siibo bayna rijlayhi labadiisa lugood hostooda ha ku siibo ow amase liyusalli fiihimaa ha ku tukado hoos un hadhiga waatan liyajcalhumaa ha yeelo bayna rijlayhi labadiisa lugood hoostooda ha yeelo ow amase liyusalli fiihimaa ha ku tukado moxamed bnu lwaliidka ku jirana waa azubaydi iqatun habtun min kibaar asxaabi zuhri shucayb ibnu isxaaq ibn cabdiraxmaan alumawi mowlaahum iqatun rumiya bilirjaa wa samaacuhu min ibni abi caruuba biakhara ibn abi caruuba markuu ka warinaya mar dambe marka halkanna maba ka warinaya ibn abi caruuba baabun asalaatu cala alkhumra asalaatu salaad cala alkhumrati lagu tukado sajaayadda khumradu marka waxaa weeye sajaadada marada salliga yarayska salliga lagu tukado korkiisa qaala xadaanaa camru bnu cawn qaala anba'naa khaalidun can shaybaaniyi ayb can cabdillaahi bni shadaadin qaala xadaatnii maymuunatu bint اlxaaris qaalat kaana rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulku wuxuu ahaa yusallii inuu tukanayo wa ana aniguna xidaa'ahu ku-aadankiisa aan ahay ku aadanahay wa ana aniguna xaa'idun aan xaa'id ahay xayd qabo wa rubbamaa waxaa la arkaa asaabanii hawbuhu maradiisa inay itaabato idaa sajada markuu sujuudaayo wa kaana yusallii nebigu wuxuu ku tukanaya cala alkhumrati salli korkiisuu ku tukanaya sijaayad yar buu ku tukanaya xadiidkan marka bukhaariya muslim baa soo saareen wuxuuna deliil u yahay in lagu tukan karo mara salli sijaayad yar in lagu tukan karo halkan marka abwaabu jumaacu abwaabi hiyaabaan joogin dharkaa laga hadlaya marka sajaayad iyana dharkunbay ka mid tahay maxaa yaele qofku marada uu ku tukanayo labisan yahay iyo midda uu korkeeda ku tukanayana waa labisan yahay xadiidkii waa tou ahaa anas nebigan waxaan uu baxnay aan u soo qaadnay xasiir faqumtu ilaa xasiirin darin ayaan isu taagay qad iswadda madoobaatay min tuuli maa lubisa waa tii uu yidhi marka weli libaaskii un baan ku dhex jirnaa baabu salaati cala alxasiiri baabu salaati salaaddii xukun ku soo arooray caddayntiisiiba u baab yahay cala alxasiiri darin korkeed lagu tukado shayga lagu tukanaya marka hadduu weyn yahay oo nin dherarkiisa ay la eg tahay iyo ka badan xasiiraa la yidhaha gogol khumro lama dhaho khumradu iyadoo laaka waa salliga yarka ah oo qofka un la eg markuu qofka la eg yahay waa khumra markuu ka weyn yahayoo yacni salli dheer uu yahay uu weyn yahayna waa gogol un baa la dhahay xasiir ibnu baaal saas qaala xadaanaa cubaydullaahi bni mucaad qaala xadaanaa shucba can anas bni siriin can anas bni maalikin qaal qaala rajulu nin baa wuxuu yidhi min alansaari ka mida yaa rasuulallah rasuulka ilaahi innii anigu rajulun nin baan ahay dakhmun weyn nin weyn baan ahay uu yidhi wa kaana wuxuuna ahaa ninkaasi dakhman buu ahaaye nin weyn buu ahaaye ninkaana wuxuu ahaa citbaan bnu maalik citbaan citbaan ibnu maalik waa markii dambe indhaha iyo waxoogaasi ka noqday ayb laa astadiicu ma awoodayo an usalliya inaan tukado macaka adiga aan kula tukado wasanaca lahu dacaaman cunto ayuuna u sameeyey nebiga ninkaa wa dacaahu waana u yeehay ilaa beytihi gurigiisa ugu yeehay ayb wuxuu yidhi marka fasalli rasuulka ilaahay tuko xataa araaka aan ku arkay kayfa sida tusalli aad u tukanaysid fa aqtadiya markaa aan kugu dayda bika adiga fanadaxuu lahu waxay u firfirdhiyeen darafa xasiirin gogol darafteed bay waxay ugu firfirdhiyeen gogoshaasoo lahum iyaga u sugnaatay biyo ku firfirdhiyeen faqaama waa istaagay nebiga fasallaa ragcatayni laba ragcou tukaday qaala fulaanu ibnu ljaaruud baa wuxuu yidhi fulaankanna waa cabdulxamiid cabdulxamiid ibni jaaruud lianas ibni maaligba wuxuu ku yidhi akaana yusalli duxaa oo nebiga barqadii ma tukan jiray qaala wuxuu yidhi lam arahu ma aanan arkin sallaa inuu tukaday ilaa yowmaidin maalintaas ma ahan yacnii wakhtiga citbaan nebiga uu soo haleelayo gurigiisa uu yimida xilli barqa ah bay ahayd markaa barqa buu nebiga u yimid guriga citbaan uu soo booqday salaad buu tukaday sunno ah marka halkaasuu citbaanno ka dhigtay meel lagu tukaday anas baa marka la weydiinayaayo nebiga barqadii ma tukan jiray baa duxaada maalinkaa un baan arkay yiri aniga marka aragtidiisuu ka warramay aragtidiisuu ka warramay saxaabada qaarkoodna waxay arkeen inuu barqadii tukaday maka markii uu furtay xilli barqaab uu tukaday umuhaani waatay warinaysa sideed ragca ayaa nebiga uu tukaday abu hurayre iyana waa kii nebiga faray inuu tukado wa an arkaca ragcatayni fi duxaa wakhtiga barqada laba ragca inaan tukado sadaqada jirkaaga ku waajibaysa nebiga waa kii uu yidhi qofka waxaa ka gudaayo ragcataani yarkachuhumaa fi duxaa laba ragcoo barqadii uu tukanaayey iyo haakada marka salaatuduxadu waa sunna meelo kalena uu ku keeni doono qaala xadaanaa muslim ibnu ibraahim qaala xadaana almuhana bnu saciidin qaala xadaanii qataada can anas bni maalik ana الnabiya salى اllahu alayh ali wasalam nebiga kaana yazuuru wuxuu booqan jiray umma sulaymin fatudrikuhu salaatu salaadda ayaa haleelaysa axyaanan kolalka qaar fayusallii waa tukanaya calaa bisaadin gogol lana annaga noo sugnaatay wahuwa xasiirun gogol waayee tandaxuhu ay firfirdhinaysay bilmaa'i biyo ay ku firfirdhinaysay isagana marka waa muraadka baabka ita xadiidku isleeyihiin qaala xadaanaa cubaydاllaahi bnu cumar nandaxu huna nusaqo qaaraa qorayaan waa isku mid labadaba waa jirtaa qaala xadaanaa cubaydاllaahi bnu cumar bni maysara wacثmaan bnu abi shayba bimacna اlisnaadi اlxadiiثi bimacna اlisnaadi اlأwli wاlxadiiث اlأwl qaala xadaanaa abu axmed aلzubayriyu yani bimacna اlisnaadi wاlxadiiث ay bimacna isnaadi cuثmaana bni abi shayba waxadiiثihi qاaل xadثna أbو أحمد الزubayري عن يuنس بن الxاrث عن أbي cawم عن أbيه عن المغيرة بن شhucبة qاala kana rasuul الlahi slى الlaه عليه لي وsلم rasuulku wuxuu aha yuصلii inuu tukanaya calى اlxasiri gogol korkeed uu ku tukanayey ayb gogol korkeed inuu ku tukanayey buu ahaa واlfarwaة الmadbuuqaةi واlfarwaةi iyo yani maqaar almadbuuqati la magdeeyey yni maqaar la magdeeyey yuu ku tukanayay farwada waxaa weyaan maqaarka markii loo sameeyo sidii in la labisto oo kale ayb marka maqaarkaas labiska loogu talagalay oo kalena waa ku tukan jira nebiga sal l slam ee la magdeeyena xadiidku marka xasiirka ama gogosha in lagu tukan karo yayuu tilmaamaya baabun alrajulu yasjudu calaa hawbihi ay haadaa kani baabun baab weeyaan alrajulu qofka yasjudu sujuudaya calaa hawbihi maradiisa korkeeda ku sujuudaya qaala xadaanaa axmed bnu xambal raximah اllah qaala xadaanaa bishrun yacni bn اlmufadal qaala xadaanaa gaalibun اlqaطaan can bakr bni cabdillaahi can anas bni malikin qaal kunaa nusalii maca rasuuli illahi sal l slam nebigaan la tukanaynay fii shiddat alxari kulaylka darnaantiisa faidaa lam yastatic axadunaa midkaan haddaanu awoodaynin an yumakkina inuu dhigo wajhahu wejigiisa min alardi dhulka inuu ku makaniyo hadduusan awoodaynin basada hawbahu maradiisau fidsanayey fasajad calayhi markaas ku sujuudaya korkeeda xadiidku marka wuxuu daliil u yahay gogolmaba ahan dhulaad isaga tukanaysaa waxaa kuu bannaan maradaada intaad qaaddo dhulka dhigato ood ku sujuuddo marka way bannaan tahay maradii inaa intaa dhulka dhigato oad ku kor sujuuddana way bannaan tahay tabwiibka abu daawuudna saasuu tusaaya maxaa yeelay abwaabta uu ka dabamariyey ama uu dhexgeliyey waa abaabbaabu salaati cala alkhumra iyo baabu salaati cala alxasiir iyo marana waad dhiga kartaa sida gogoshaba aa ugu sujuudi karti marada laftirkeeda waad ugu sujuudi kartaa wa macnaha marka meesha ku jiro ayb maradaani marka mutasil may ku ahayd mase munfasil bay ahayd ixtimaal hadda waxaa ixtimaalku uu ku badan yahay marada inay munfasil tahay maxaa yeeley yani wadaca hawbahu maradiisa u dhiganayo dhulka baabka yani dariiqada uu abu daawuud ku keenay iyo meesha uu dhigay marka la fiiriyo maro dhulka taalloo lagu sujuudayo marada marka hadday mutasila tahay qofka jirkiisa la xidhiirto oy la dhaqdhaqaaqayso fuqahada badankood waxay yidhaahdaan sujuuddaasi waxaa weeyaan sujuudda khataray gelaysaa way reebayaan fuqahada badankood haddii la yidhahdo hadda maradan ixtimaal inay mutasil tahayna waa suuragal waxaa dhici karta marka daxaajo iyo wax lamida inay u timid marka ee qofka inuu isaga u qasda ma aha oo intuu maradii cimaamadiisiioo la dhaqdhaqaaqayso markuu sujuudayo dhulka sii dhigto oo marka sidaa ku yeelo ayb saa iyadu ma yacnii xaaladdan marka saanay u keeneen oo kulaylka dartiisa ay u yeelaayeen daahirka xadiidkuna waxaad mooddaa inuu u dhow yahay inay marada dhulka dhiganayeen ku fidsanayeen masaa-isha adilada ama yacnii ay dhici karto fuqahadu inay si intay yidhaahdaan iyagoo marka dabcan istimbaad iyo wax un samaynayo ruuxa mu'minka waxaa la rabaa ee salaadda tukanaya inuu ku dadaalo waxa la yidhaaha yacnii alkhuruuj can اlkhilaaf masale culumma isku hayaan ibnu rajab wuxuu leeyahay waraca waxaa ka mida mas'ale hadday culummada isku hayaanoo deliilku saanna dhici karto saanna ay dhici karto qofka waxaa wanaagsan sida isaga u dadaalka badan inuu la imaado ee aan wax soo raacashaa aynan la soconaynin yani maradaada bannaanka inaad yani waxaan ka wadaa yani qofku inuu taxadaro oo cibaadadiisa uu u taxadaro tafriicu abwaabi sufuuf sufuufta abwaabteeda furuucda ku soo aroorta caddaynteediibuu u baab yahay baabu taswiyati sufuuf halkan marka wuxuu ka gelayaa tafriicu abwaabi sufuuf sufuufta baabu taswiyati sufuufi sufuuftii simitaankeeda caddayntiisii buu u baab yahay ama xugunka ku soo arooray safka in la simo qaala xadaanaa cabdullaahi bni muxamedin الnufayliyu qaala xadaanaa zuhayr qaala sa'altu sulaymaan alacmash can xadiidi jaabir bni samura fi sufuufi ku saabsanaa almuqadamati hore faxadaanaa can ilmusayab bni raafic buu wuxuu nooga sheegay acmash faxadaanaa faacilku acmash can ilmusayab bni raafic can tamiimi bni طarfa can jaabir bni samura qaala qaala rasuulu llahi sal ا ly slam alaa tasufuuna miyaydnan u safanaynin kamaa tasufu lmalaa'ikatu malaa'igta say u safanayso cinda rabbihim rabbigood agtiisa qulnaa waxaanu nidhi wakayfa tasufu say u safataa almalaa'ikatu malaa'igta cinda rabbihim rabbigood agtiisa qaala waxa uu yidhi yutimmuuna asufuufa almuqadamata yutimmuuna waxay dhammaystiraan asufuufa safaha almuqadamata hore sufuufta hore ayay yacnii dhammaystiraan saf horo bannaan mid kalema bilaabaan wayataraasuuna way isku dhejiyaanoo waa isku qabtaan way isku dhejiyaan fi safi safkana waa isku dhejiyaan oo yacnii waxaa weeyaan meel daldalool iyo ma banneeyaan iyagu laba marka safka taswiyatu sufuuf marka waxaa sunno ah in safka daldaloolna laga ilaaliyo sufuufta horena la kamilo xadiidkan hadda waxaa laga qaadanayaa uun sunnanimadiisa wujuubka waa dhiman yahay axaadiista waajibnimada laga qaadanayo safka in la simaa waa waajib laakiin kan hadda waxuu tilmaamayaa istixbaab qaabka u soo arooray oo malaa'igtii marka kudayda ayaa nala leeyahay safka marka hore ee qofka uu buuxinayo yacni markaa safka hore waxaa loo jeedaa dabcan midka ugu horeeya hadduu naaqis yahay waa la buuxin haddii safka hore uu buuxo kan labaadna buuxo midka saddexaad naaqis uu yahay mid kale lama bilaabay kan saddexaad unbaa la buuxinaya saas safka ka waran marka la buuxinayo haddii uu isagu kala gogo-an yahay oo dad maalan masaajidkiio faaruq iska ah tiirarka dhexdiisay ku safteen oo kale safkan haddii tiirka tiirarka dhexdooda lagu safto qofkii yimaado ama labadii qofee timaado inay tiirka gadaashiisa aadaana fiican la dhihi maayo marka safkii horreeyey baa naaqisa ma la dhahayo maxay u buuxin waayeen maxaa yeele midkan hore waa lagu gaboodfalay qolada meesha gashayaa ku gaboodfashay marka wax qalada lagu raaci maayo marka io kale saf cusub baa la bilaabaya markallaahuma masaajidku hadduu ciriiri yahay daruuro waa waa suurtoobi kartaa marka qof kula haddaa masaajidku aan ciriiri ahayn laakiin safkaas go-an saf loo ictibaari maayo bacdu naas madax adaygay u galaan iyo yacnii diinkiiba dadku intaad alla ka cabsiga ka dhammaadaya mas'aladan yaa qaba qole heblaayo qolada kale marka waa diidaya mas'aladii diinkii nebigay ku madax adeegaysaa laakiin ma oga mar waxaan inta layska daaya qofku inuu alla ka cabsi iyo awaamirta rasuulka say tahay u qaato yaa wanaagsan cidday farax gelinaysaa farax geliso cidday yacnii ku dhibsanaysana markaa ku dhibsato قال xdثna cثmaan بن أbي شhيبة qال xadثna وkيiع عن زكريا بن أbي زائدة عن أbي الqاسم الجدلي قال سمعت النعماaن بن بشhيiر يقuuل أقبل رasuuل اللhi صلى الله عليه لي وسلم على الناaس نبga dadkuu soo qاabilay بwجهihi wejigiisu ku soo qاabilay faqاala wuxuu yidhi أقيموu صفوuفكم war صفوuftiinna ooga oo toosiya ثaلاثا saddex jeer أmar waay marka waaجibaa loo qaadan wallahi baan ku dhaartay latuqiimunna waad toosinaysaan صفوuفaكum صفوuftiinna aw amase la yukhaalifanna allahu ilaahay waa isweydaarinayaa bayna quluubikum quluubtiinna safka waa simaysaan ama ilaahay quluubtiinna oo isweydaarina marka quluub isweydaarintu waa cuquubo wa waxa laysku ciqaabana waa waajib laga tegay ama xaaraan la korayo idan safka simitaankiisa haddii laga tago waajib baa laga tegey marka cuquubadaana ka dhalatay inay marka maadaama cuquubo ay ka dhalatay shay sunno ah ma ahan oo laga tegay waa shay waajib oo laga tegay marka in xil layska saaro safka meesha laga toosinayo intee waay safka meesha laga toosinayo waa halkeena ciribta waay safka waxaa laga toosiyaa ciribta iyo garbaha dadku marka garbahooduna inay siman yihiin oo isaa isu garab taagan yihiin cirbahooduna inay siman yihiin waxaa qof hadduu gadaal istaago cirbahooda uu fiiriyo cirbuhu inay hal layn ay ku taagan yihiin dadku waa kala irbwaa kala lug dheer yihiin dabcan hadday kala lug dheer yihiin marka meesha inay ka sinaadaan la amray waa halka ciribta almankiba bilmankib waalqadama bilqadam ayb ama yacnii rasuulka calayh isalaatu wasalaam cirbaha ay safka ka fiiri jireen cirbaha ciribtan baa laga fiirin ee ma laga fiirinayo faryarada ama yacni lugaha qaybtooda hore ma laga fiirinayo dadku waa kale luga dhaadheeriya waxaa dhici karto bacdunaas marka haddii cirbaha safka laga simo hore unbay dadka badanaa fiirinayaan soo siko iyo hore u soo bax iyo gadaal u bax bay leeyihin marka meesha iyaga in laga amray inay ka sinmaan waa ciribta maahan yacni faraha foodooda iyo meelaha ma aha waxaa dhici karta marka meelahaas hore inay ku kala dheerdheeraadaan laakiin ciribta inay ka sinaadaan baa laga rabaa xadiidkan marka bukhaariy muslim baa soo saareen inta yani nebiga u kor yeeleen inta yani nebiga wuxuu yidhi aqiimuu sufuufakum inta marfuuca bukhaariy muslim way wariyeen jumlada marka kale ee almankibka sheegaysana bukhaari tacliiq ahaan u soo saaray qaala waxa uu yidhi marka intan dambe w bukhaari tacliiq ahaan intan dambe usoo saaray qaala waxa uu yidhi fara'aytu waxaan arkayey alrajula ninka yulziqu inuu ku dhejinayo mankibahu yacni garabkiisa bimankibi saaxibihi saaxibkiisa ninka dhinaca kale ka taagan garabkiisuu ku dhejinayo wa rukbatahu jilibkiisana birukbatihi buu birukbati saaxibihi saaxibkiisa jilibkiisuu ku dhejinayay wa kacbahu anqowgiisana bikacbihi buu ku dhejinayay marka macnaha culimmada marka waxay yidhaahdaan shuraaxda anqow hadduu anqowga ku dhejiyo jilibku ma dhici karta inuu jilibkiisa ku dhejiyo marka wax la samayn kara ma ahan taas haddaa u fiirsato ninka dhinacan kaa jira haddaad anqowgaaga anqowgiisa u saarto jilibka ma u saari kartid soo ma fahmi macnuhu marka maxaa laga wadaa waxay leeyihin marka inay isku aadiyaan qofkan yacni garabka garabkan inuu ku aadan yahay jilibka jilibkiisa inuu ku aadan yahay anqawna inuu anqawga ku aadan yahay ayb anqawga laftirkiisa xaraj badan baa ku jira anqawga hadduu u saara qofka lugihii farahoodii baa marka qiblada ka jeesanaya ee laftirkeeda marka qofka inay isku aadiyaan saasay shuraaxdu badanku dhahayaan anqawga iyo jilibka iyo garabka kulli inay isku aadan yihiin furjana aysan bannaanayn inta la rabo intaas waa furjo iyo meel bannaan waa inaanay bannaanaanin ayb qaal xadaanaa muusa bn ismaaciil qaal xadaanaa xamaadu can simaaki bni xarbin qaala samictu nucmaana bna bashiirin yaquul kaana nebiyu sal l slam nebiga wuxuu ahaa yusawiinaa inuu na simaayo fi sufuufi sufuufta inuu nagu simaayo dhexdeeda kamaa yuqawamu sida loo toosiyo alqidxa yani leebka xataa idaa danna ilaa uga maleeye kolkuu maleeyey an qad akhadnaa inaan qaadanay daalika kaagaas canhu xaggiisa inaan ka qaadannay wa faqihnaa aan kasnay markuu sidaa u maleeyey aqbala daata yowmin maalin buu soo qaabilay biwajhihi wejgiisuoo nagu soo qaabilay ayb idaa rajulun nin waaba isaga oo muntabidun uu soo dheer yahay bisadrihi la soo dheer xabadkiisa nin wuxuu arkay xabadkiisa la soo dheer oo yacnii safka ka soo bixiyey faqaala wuxuu yidhi latusawunna sufuufakum sufuuftiinna asimaysaan ow layukhaalifanna allahu ama ilaahay baa isweydaarinaya bayna wujuuhikum wa iyojiyadiinna waa isnacaysaan waa macnaha war safkan baad simaysaan haddii kale waa isnacaysaan isnicidda iyo dadka marka midnimada muslimiinta iyo meelaha in laga raadiye ay mudan tahay ka mid taha meeshaan bani aadamka laakiin hadda jooga qaalibkooda waxaa weeyaan waxaysan awoodinna waa isku kallifayeen waxay awoodi kareenna waa ka tageen maa min masjid ma jiro ilaa yacni safku masjid uu siman yahay ama ma jiraa la dhihi karaa ama waaba yaryahay masaajiddii marka sufuuftii ma sinna waa la fududaysanaa imaamku haddii uu safku aad u simaayoo kale maalan oo wakhti siinayo waxaa la leeyahay salaadda mawnagagalaa la leeyahay yani dadkii marka midnimadiina waa rabaan marka tii la awoodaaya haddaan samay weyna middii aan awoodayna annaga oo hadda gacanteenna ku jirtay cadow hadda saf inaan sinanno diidaa maa jiro masaajid inta soo galo safka ma simi kartaan na dhahaya ma leh ayb marka middaan markaan ku dadaalno ilaahay uu naga arka midda annagu aan awoodda u leennahay tan aanan awoodba u lahayn marka ilaahay waa keenaa iyadana laakiin haddii ilaahayba aan run loo sheegin wareer wax fiicanaan rabnaa wax fiicanaan rabnaa haddaan leennahay laakiin inta annaga xooggeenna iyo awooddeenna aan la samaynaynin dee ilaahay baananba run u sheegaynin falow sadaqullaha lakaana khayran lahum haddaan ilaahay run u sheegi lahayn waa hagaagi lahay xaalkeena oo waa fiicnaan lahaa qaala xadaanaa muusa marka xataa yusawinaa kaana nebiyu sal l slm yusawinaa fi sufuufi kamaa yuqawamu اlqidxu ama kamaa yuqawimu اlqidxa yani ninka leebka samaynayo siduu leebka u toosiyo ayb oo leebka marka baalashiisa iyo yacnii ushiisa iyo kulli waa la toosiyaa si uunan dabaysha ama shiishka yacni si uunan uga dhicdhicin ayb xaggii xagga aan uga aadaadin sida loo toosiyo kale ayuu u toosinaya safka qال xdثna hناad بن srي وأbu cاaصم بن jawاas الxنفي أحمد بن jawاas أbu cاaصم الكوفي ثiqة min الcاaشhiرة عن أbي الأحوص عan maنsuuri عan طلxة الyamiyi طلxة بن mصرف الyamي ayaa l h ثiqة qاriء faaضل عan cabdالرحمن بن awsjة cabdالرحمن بن cawsjة الhdلي yب الhمdاني الكوفي ثقة عن البراء بن cازب qال kاna رasuuل الlahi صلى اه عل سلم نبgu wuxuu ahaa yتkhلل صفa صفka inuu yعnي falanqaynayo o dhexgelaayo min naaxiyati dhinac ilىa naaxiyati dhinaca kale nebigu sufuuftu dhexgeli jiray oo falanqayn jiray dhinac ilaa iyo dhinaca kale aad u hubsan jiray marka imaamku inuu isaga la baashiro inuu intuu sufuufta hore la baashiro kuwa dambe uu yidhaahdo qof u xil saarto waa la yeeli karaa iyado laftirkeeda abu hurayre iyo waa samay jiray iyo waqtigii marwaan marwaan oo madiine xukumi jiray yamsaxu suduuranaa laabaheenna ayuu xabadkeenna uu masixi jiray wamanaakibanaa garbaheenna ayuu masixi jiray garabka yacni toosinta markuu toosinayo waa taataabanaya dabcan wayaquulu wuxuu dhihi jiray laa takhtalifuu ha iskhilaafinina fthtalifa markaa ay isweydaarato quluubukum quluubtiinna wakaana yaquul wuxuu dhihi jiray in allaha caza wajal alla wamalaa'ikatahu iyo malaa'igtiisa yusalluuna cala asufuufi اlwal yusalluuna yusalluuna yani way u ducaynayaan cala sufuufi اlwal sufuufta hore marka taqadumka iyo ta'ahurka iyo waxyaabahaasuu ka ilaalin jiray ayb safka isaga marka inuu waajib yahay simidiisa aragnaya salaadda marka haddii safkii oon la simin la galo say noqonay salaadda waa iska ansaxaysaa laakiin dadku waa ku dembaabaya daahiriyada iyagu waxay qabaan safka oo la simo shuruudu salaadu ka mid yahay oo iyagu waxay leeyihin safka hadduu qallooco salaadda maba ansaxaysa waa in lagu celiyaa ayb laakiin qowl oo waxaa weeyaan baciida maxaa yeelay nahyigan iyo salaadda nahyiga ismale waa laba jihay ay kale yihiin qaala xadaثna bnu mucaadin qaala xadaثna khaalid yacni bn alxaariث qaala xadaثna xaatim yacni bn abi صagiirة can simaakin qaal samictu nucmaana bna bashiirin qaal kaana rasuulu اllahi salى اllahu عalيh ali waslm rasuulku wuxuu ahaa yusawii inuu simayo yacni sufuufana idaa qumnaa lisalaati haddaan isu taagno faida stawaynaa kabara haddii aan safka sinno kbar allahu akbar buu dhahay xadiidkan marka isagoo kale muslima weriyey qaala xadaثna ciisa bnu ibraahiim alghaafiqiyu qaala xadaثna bnu wahab xaa waxadaثna qutaybaة bnu saciid qaala xadaثna leyf waxadiiثu bnu wahbin atamu isagaa dhammaystirnaan badan can mucaawiyata bni saalixin can abizaahiriya abuzaahiriya magaciisa xudayra layha xudayr alxadrami alximsi saduuqun can kaiir bni mura kaiir bni murat alxadrami alxumsi iqaة min aلثaaniya wawahima man caddahu min الصaxaaba can cabdilahi bni cumara qaal can cabdillahi bni cumar qaala qutaybatu waxa uu yidhi qutayba can abizaahiriya can abi shajara abu shajarahanna waa kaiir waay laftirkiisa marka nina kunyadiisau sheega nina magaciisa abu shajaraha waa kaiir laftirkiisa lam yadkur ibnu cumar ma sheegin xadiidka marka qutayba isagu wuxuu ka dhigay mursal ahaanu u weriyey ana rasuula اllahi sal ا ly slm qaala aqiimu sufuufa sufuufta sima waxaaduu isqaabiliya oo waxaad yacni iskaga iska qaabishaan oo iskaga aadantaan bayna almanaakibi garbaha dhexdooda garbaha iskaga aadisna wasuduu owda alkhalala meelaha bannaan daboola waliinuu jilca biaydii ikhwaanikum walaalihiin gacmahooda u jilca yani walaalahuna waxaa weeye ninka safka simaaya ninka safka simaya u jilcsanaa haddii marka ay safka uu kusoo soo jiido iyo hadduu gadaal kuu dhigo iyo yacnii u jilicsano saas oo si aad uga qayb qaadataan marka fadliga ay leedahay atacaawunu cala albiri waataqwa waxaa kaloo dhici karto macnahaasaa roon walaa tadaruu hakaam lam yaqul ciisa ma aanu dhihin biaydii ikhwaanikum waliinuu bisboyir biaydii ikhwaanikum ma dhihin walaa tadaruu haka teginina furujaatin meelo banbannaan lishaydaani ha uga teginina shaydaanka meelaha banbannaanuu soo gelaya hadduu soo galan aduu ku waswaasin waman wasala safan saf qofkii xidhiiriyo wasalahu llaahu allah xidhiiriyo waman qadaca safan saf qofkii gooyana qadacahu llaahu allah gooyo duca inay taha abaar ama waxaa ka dhigi kartaa marka khabar ninkii saf xiriiriya ilaahay baa xiriirinaya ninkii gooye ilaahay baa gooynaya labada waa ku bannaanta qaala abu daawuud abu shajarata kaiir bnu muraw qaala abu daawuud wamacnaa waliinuu biaydii ikhwaanikum idaa jaa'a rajulu nin haddii uu yimaado ila safi safka fadahaba ou doonay yadkhulu fiihi inuu galo fayenbaqii waxaa habboon an yulayina lahu inuu u jilicsanaado kullu rajulin nin kasto mankibeehi inuu u jilciyo garbihiisa xataa yadkhula fi saf ilaa safka ka galo yacni macnaha waxaa weeyaan waliinuu biaydii ikhwaanikum qofka haddii uu safku qof damco inuu soo galo meeshuna ay furjo yar tahay meel yaroo bannaan buu qofkii arkay xoogaa yarusaan gacanta dhaba garabkaaga ku yidhi u jilicsanaa oo ka siko soo geli booska ayb ha isku ballaarinin adiga marka macnuu marka sidaa weyn oo garabkaaga u jilciyo ka yeel si safku markaa uu xiriirismo salaad waaye wakhtiyar unbaa lagu jiraan meel adaada gurigaagii ma aha meesha dad waxaa jira marka iyaga in loo soo dhowaado aan ogolayn xanafiyada ha ugu badnaadaan xanafiyada iyagu waxay qabaan labada qof waa inay u dhaxaysaa afar farood ayb halkaasoo marka istaagaa labada lugooda isku dhowaysanayaa kan kalena labadiisu isku dhowaysanayaa baynahumaa waxaa u dhaxeeya afar farood ugu yaraan markaas waxay leeyihin xadiidkan hore aan ku bilownay sida malaa'igta u safato cinda rabbihim miyaynan u safanaynin ay deliishanayaan malaa'igtu afarafar farooda u dhaxaysaay ku leeyihin xaggay ka keeneen marka waa xadiid saxiixa ma ku soo aroorin taa bal nebigisaan walidaalika aaday ugu dhib qabaan meelaha ay joogaan waxaa weeyaan waxaa dhici karta qofku markuu lugta ku dhoweeya iyaguna waa durugsanaya qofkii marka waa sii durjinaya hadhow marka ninkaana ilaa intaas mlugihii ma taagi kara dabcan bacduhumna waxaa dhaci karta inay marka qofka haraatiyaan banacan xanaaq dartiis ma ogola yani diin ahaanay u qaldan tahay ay aaminsan yihiin nin walbaa marka wuxuu ku soo koray hadduu caado iyo diin ka dhigto wareer wix isaga uu yaqaanayo ku soo koray haddii uu u haysto diin wixii khilaafsanna uu la dagaala ama u arko inay qaldan yihiin wareer goormaa diinta la baranaa marka idan marka dadku marka uma baahna inay diinta bartaanoo nin walbaa qoladii uu ku dhex dhashay say ayagu ilaahay u caabudaana marka toos alla toosnaanaysa waxaas ma la rabo qaala xadaanaa muslim bnu ibraahim qaala xadaanaa abaan can qataada can anas bni maalikin qaal can anas bni maalikin can rasuuli lah sal l slam qaal russuu sufuufakum sufuuftiinna yacnii isku dhajiya waqaaribuu isku dhoweeye baynahaa sufuufta isku dhoweeye waqaaribuu baynahaa sufuufta isku dhoweeya macnaha waxay tahay safkan iyo midka ku xigo ha isku dhowaado sharciguna ma xadidin luqadana ma xadidin fuqahada qaar baa waxay ku xadidaan marka saddex dhudhun inay isku jiraan qaaraa ku xadido waa iska taxdiid un waa marka haddii saddex dhudhun inay isku dhodhowaadaan unbaa muhiima ama saddex ama afar waxay doonaan ha ahaada qaaraa marka waxay samaynayaan dadka sufuufta waxaan nidhi lama galo tiirarka dhexdooda ma'muumiintu inay tiirar ka galaan ma aha marka safna inuu tiirka ka soo horeeyo safna uu tiirka ka dambeeyo oo nebiga calayhi salaatu wasalaam in lagu safto sawaarida dhexdooda waa reebay waana arki doonaa oo abu dawud wuu keeni doonaa laftirkiisa marka waxay leeyihiin qaarkood haddii sidaa la yeelo safna uu tiirka ka hormaro midna ka daba maro waqaaribuu baynahaa baa la waayey saddex dhudhun ka badanay isu jiraan labada saf marka iyagu waxay wataan saddex dhudhun oo nebigu uusan dhihin oo ijtihaad uun ku timid ayay ilaalinayaan wixii nebigu yidhina waa ka tegayaan marka hadalkii nebiga waxaa looga hor imaanaya marka saddex dhudhun oo taxdiid oo yacnii bacdi alculamaa ay la imaadeen ayaa warkii nebiga looga hor ima xataa haddii taxdiidkaas lagu dhaqmo ma diidaysa xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam oo waxaa la dhahayaa sida taxdiidkaas ha jiro oo saddex dhudhun ha ahaado laakiin tiirarkan waxaa looga tegey nebigaa noo diray shaqadan in tiirarka laga dheeraado marka haddii laga dheeraado qalab lama gelin waqaaribu baynaha lama baabi'inin sababtoo ah ficil nebigu amar nebigu ou amrayaa la qaadanaya ama wax nebigu reebay baa laga dheeraanaya marka muqaarabaduna waa bixasabiha hadba sharcigu inta uu tilmaamo unbay noqoneen marka labadan saf waa laysku dhowaynaya intii tabara iyadoo laga dheeraanayo mukhaalafada nebiga marka haddaad labadii saf waa isku dhowaynaa tira haddana nebiga khilaafta ka waran marka ayb marka wuxuu yidhi waxaaduu bilacnaaqi luqumaha iska qaabila fawaladii nafsii biyadihi oo yacnii luqumihiinna sima ka sinaada fawaladii nafsii biyadihi baan ku dhaaranayaa macbuudka nafsaddeeda gacantiisa ku jirtee innii anigu la araa waxaan arkaa ashaydaana shaydaanka yadkhulu inuu gelayo min khalali safi safka meelihiisa banbannaan kaannaha kaannaha alxadafu sidii iyagoo naylo oo kale kaannahaa sidii iyaga oo alxadafu naylo oo kale nayl naysha yartaa siday marka u soo xaluulato oo kale shaydaankii isagoo u soo xaluulanaya sufuufta meelaha ay ka bannaan tahay yaan arkaa buu yidhi qaala xadaanaa abulwaliid aطayaalisiy wasulaymaan bnu xarbin qaala xadaanaa shucba can qataada can anasin qaal qaala rasuulu lah sal l slam sawuu sufuufakum sufuuftiinna sima faina taswiyata asafi safka oo la simaa min tamaami salaati salaadda dhammaystirnaanteeday ka mid tahay qaala xadaanaa qutayba qaala xadaanaa xaatim bnu ismaaciil can muscab bni haabit bni cabdillaahi bni zubayr can maxamed bni muslim bni saa'ib saaxibi ilmaqsuura ahaa ayb qaala sallaytu ilaa janbi anas ayb anas agtiisaan ku tukaday marka muscab ibnu haabitkanna waa layinu lxadiid wa kaana caabidan wuxuu yidhi sallaytu ilaa janbi anas bni maalikin baan ku tukaday yowman maalin faqaala wuxuu yidhi hal tadrii ma garanaysaa lima sunica haada alcuud lima sunica maxaa loo sameeyey haada alcuudu tiirkan faqultu waxaan idhi laa may ma ogi wallaahi baan ku dhaartay qaala kaana rasuulu lah sal l slam nebigu wuxuu ahaa yadacu calayhi inuu saarayo yadahu gacantiisa nebiga gacantuu saaran jiray fayaquulu wuxuu dhihi jiray istawuu wactadiluu sufuufa istawuu sinaada wacdiluu sufuufakum sufuuftiinna toosiya acdiluu bimacnaa toosiya istawuu marka idinka sinaada waa ficil laazima bacdi الnaas marka istawuu sufuufakum oo israacina istawuu sufuufakum israaci karta isma raacaysa sawuu sufuufakum sax waay istawuu sufuufakum istawuu sinaada waa idinka bis wax kale uma baahna jumlo dhammaystira ficil laazima marka sawuu sufuufakum ama istawuu keliya in la dhaho bis wuxuu yidhi marka ayb istawuu wacdiluu sufuufakum marka sufuufakum wacdiluuday ku camal faleen wacdiluu toosiya sufuufakum sufuuftiinna toosiya muxuu ku xukma xadiidkan wacadiluu iyo wacdiluu xadiidkan marka muscabkaana ku jiro daciif iyo xaatim ibn ismaaciil saxiix اlkitaab saduuqun yahi misan ayb laakiin ninkan waay cillada xadiidka can moxamed ibni muslim kanna maxaa la yidhi isagana waa maqbuul yacni idaa tuubic baabka xoogaa dheeriya isagan dhammaystirayna qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa xumayd ibn اlأswad xumayd ibn اlأswad qaala xadaanaa muscab ibnu haabit can mxamed bn muslim can anasin bihada alxadiidi qaal ina rasuula اllahi sal l slam kaana idaa qaama ila salaati hadduu isu taaga salaadda akhadahu biyamiinihi midigtiisuu ku qabanayo uma iltafata waa milicsanaya dadka faqaala اctadiluu sinaada sawuu sufuufakum sufuuftiinna sima uma akhadahu biyasaarihi bidixdiisu haddana ku qabsanayay faqaala اctadiluu sawuu sufuufakum qaala xadaثna mxamed bn sulaymaan alambaariyu qaala xadaثna cabdاlwahaab yacni bna caطاء cabdاlwahaab bn caطاء alkhafaaf abu nasr alcijli nazilu baghdad saduuqu rubama akhطأ ankaruu calayhi xadiiثa fii fadli اlcabaas xadii oo cabaas fadligiisa ku saabsan ay ku inkireen can saciidin can qataada saciid bn abi caruuba waa can qataada can anasin ana rasuula اllahi sal ly slam qaal atimu safa almuqadama safka hore dhammaystira uma aladii yeliihi ka ku xigo famaa kaana min naqsin wixii nuqsaan ah falyakun ha ahaada fi safi lmu'ahari midka dambe qaala xadaana bnu bashaar qaala xadaana abu caasim qaala xadaana jacfar bnu yaxya huwa maqbuulun qaala xadaana jacfar bnu yaxya bni hawbaan qaala akhbaranii camii adeerkii marka cumaarat bnu hawbaan waxaa weye xijaaziyun mastuur can caطaa can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala qaala rasuulu lah sal slam khiyaarukum kuwa idinkugu khiyaar badan alyanukum weeyaan kuwa idinkugu jilicsanaan badan manaakiba xagga garbaha fi salaati salaada dhexdeeda dadka idinkugu khayr badan waa kuwa idinkugu garab jilicsan yani garab jilicsan waxay tahay walaalahood ka durko oo safka siiyo saasaa loo jeeda muxuu kan yidhi xadiidkan قال أبو داود جعفر بن يحيى من أهل مكة وبالله التوفيق